wafdiyo ay kala hogaaminayaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya mustafe maxamed cumar ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalo xuduudeedka wajaale gaar ahaan dhinaca somalilan kulankan oo saacado qaatay ayaa la isku afgartay qodobo dhowr ah kulamadaasi kadib ayaa wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye waraysiyo la kala yeeshay labada madaxweyne waxaana uu weydiiyey arrimo la xiriira amniga colaadda soomaalida iyo oromada ee dowlad deegaanka iyo sidoo kale hadallo labada dhinac hore ay isu wadaarsadeen oo dhinaca amniga la xiriira wariyaha v o e da ayaa ugu horeyn wareystay madaxweyne muuse biixi cabdi waxaana uu weydiiyey ujeeddada kulankan kulankan wuxuu ku saabsanaa madaxweynaha mustafe oo intii uu xilka ka qabtay aanaan hore isu arag inaanu ka casuno halkan maanta qadowgu samayno wada sheekaysanno isbararno kana hadalno danta labada madood guud ahaan labada dal iyo ummadda soomaalida labada dhinacba degan nabadgelyada ganacsiga iskaashiga waxwada qabsiga dhaqanka iyo waxaa lixii nolosha ku saabsan inaanu kor u qaadno anu wanaajino inaanu ka sheekaysano labada dhinacna dad muddo karoo badan baa ka yimi ganacsata leh siyaasiyiin leh wasiira leh madax dhaqameed leh dee aada iyo aad waxay ahayd waa la wada qadaya aada u wanaagsan waanu bilaabi doonaa shirar iyo qada iyo ismaata waa dad kamid aanu inta badan somalilan iyo xagga dowlad deegaanka heshiisyo hore a jira wakhtiyo kala duwan walow xukuumado cusub yimaadeen iyo madaxweynaha cusubba heshiisyadii hore dabcan kulmiyuunbaa la galay muxuu kaga duwan yahay waxaan maanta laga wada hadlaa maqdo badan laisla garto kuwii hore ee u dhexeeyey labada dhinac horta maanta heshiisya ma jirin waxaan kuri shir ma jirin rasmi lasugu yimid waanu iswaraysanay labada dhinacba laakiin waxaan soo haray wax la yidhahdo waxaan la yidhahdo maaragtay isafgarad qodobo mimaraadiiba isafgarad waan ka wada shaqaynaan dul tilmaanay shirarku way bilaabmi doonaan waxaa ugu muhiimsan waa nabadgeliyo waxa ku xiga waa sidii laysu kaashan lahaa dhinaca dhaqaalaha caafimaad horumarinta dadka degan xuduudaha oo waxyaabo badan leh aqoonta hadii dhaqanka dee qodobo badan maanu dusha kasa ayaanu maanta iskala tilmaanay hoosna waa loo geli doona wasi socon doonaa marka shir aada u wanaagsan oo dad isu bohoriyoobay dhinac walba dee isku mid ah abti madeer sidiyaal dadkooda bururi baa isu yimid
somalilan dhowr jeer bay tidhi ganacsiga xagga etoobiya waxaan u baahanay inaan dheeli tirno oo in badan qaad iyo bun iyo waxa ka yimaada ganacsi noocaas somalilan waxa ka tagaa way yaryihiin arrimahaasi qayb ma ka noqon doonaan xitaa hadda hoos isula eegtaan horta qayb bacmushirka dheelitirkiisa waxay ku xidhan tahay qofka haddii etoobiya wax badan ogaya aanu ka iibsano aanaan wax badan gelin annaga eedale adaa lagaa rabaa waxaad iibgeysa inaad samaysadee haddii adigu labadii laysu furay labadii dal baamushirkii mid waliba wixii ahaye ee ka iibmanayo inu keena marka anagu waxaanu gelin annaga inoo taallaa dheeliturku waxaa weeye in sharciyadu isu fasaxaan si siman in labada dhinac lagu baamushirayn karo taana waa laisla ogolyahay marka annaga ayaa wax nagu qaban yihiin inaanu abuurno oonu samayno wixii la iibgeyn lahaa dhinac kale haddii annaga aanu qaado qudhaxaan keena fara badan lacagta u badan qaad bay ku baxdaa dee qaadkana laguma qasbo annagaa cunno caleentan annaga lacag siisana marka dee annagana waxa laga raba wixii aanu geyn lahaana waa jecelyihiin arrimaha amnigood sheegtay waxaa jira dagaal dhex maray soomaalida etoobiya beela ka mid iyo xagga oromada oo dabcan madax dhaqameedkooda hargeysadna lala joogan toddobaadkii hore ka madaxweyne ahaan iyo soomaali ahaan baaqa u dirsan ma jira horta meel walba lagu dagaalamayo baaq nabad baan u direynaa meel walbana qabaalku isku laayeen somalilan dal kasta dadka meel wad degno isku dhacaano conflict ama rabshadaha iyo nolosha waa walaalo marka etoobiya inta badan dal degan bay ahayd oromada iyo soomaaliduna nabad bay ku daaganaan jireen dhowrkii sano u dambeeyey colaadaha ka dhexdhacay taana waxaan ogahay dowladda dhexe federaalka ah iyo ta deegaanka ee soomaalida iyo ta oromaduba intaan ka warhayo inay aada ugu dadaalayaan in arrintaa la damiyo annaguna ugu ducaynaynaa inay arrintaasi naga qabowdo waayo oromada iyo soomaalida waa labada dala jaara isu dhow si walba wax uga dhexeeyaan insha allah way dhamaanaysa colaadaas waa ducaynayna kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo u waramayey wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye dhinaca kale isla barkhad maxamuud kaariye wuxuu waraysi la yeeshay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafe maxamed cumar waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sida uu u arko socdaalkiisa uu somalilan ugu soo gudbay
runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta maarata la joogo walaalahay mas-uuliyiintii iyo madaxdii iyo ganacsatadii somalilan waa runtaa hadda ayaa igu horreysay intii aan xilka qabtay laakiin somalilan anu meel aan maaratay shaksiyan mar walba joogay ba ahayd oo qaab shaqo iyo qaab maarata dalxiisba aan mar walba u iman jiray waxayna ka mid tahay meel kolley aniga guri labaad uma arko gurigeygii baan u arkaa marka aad yaad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan joogo magaalada tugujaale nagu soo dhaweeyey madaxweyne muuse ku wada qadayno dadka isdhex galaan shucuur aad u fiican oo walaalnimo wanaagsan ay meesha ka muuqato aadna ugu faraxsanahay intii aad talada timid waxaad dhowr jeer ku celcelisay warbaahinta ka hadashay in isu furanka ganacsiga iyo xidhiidhada ganacsiga maalgashi dowlad deegaanka lala yimaada ay tahay waxaa yoolkaaga ka mid ah arrintaasi ganacsatada maanta kulanteen qayb ma ka ahayd maxaase ka wada hadasheen haddiiba isfaham jiro si guud ahaan duuduuba waa laga wada hadlay in ay muhiim tahay in maalgashiga iyo dhaqaaqa ganacsiga la xoojiyo ganacsigaadna hor laga dhigo sida la socoto ganacsiga dhanka etoobiya inta badan xukuumaddii hore wuxuu ahaa mid yar xirxidhan taasaa keentay markaa maata aan sidii la rabay dadku soo dhexgelin oo u kala ganacsan dhanka somalilan ganacsi xora ayaa ka jira oo aad u ballaaran taasoo keenaysa in ganacsatayaal dhaqaale haysta oo dhaamaha kuwa jooga deegaanka soomaalida ay xaggan joogaan kuwa aynan ka faa'idaysano iyana dhulka ay dadka xaggaa jooga u faa'iideeyaan si mabda ahaan waan isku afgarannay qaabkii loo fulin lahaana in guddiyaa loo sameeyo ayaan maarata ka wada hadlay inkastoo sidii madaxweynuhu uu sheegay meesha maanta ballantu ay ahayd qado haddana mar haddii laysu yimid arrimo lasoo soo qaaday oo taas ka mid tahay ayaa jiray xagga amniga oo kale mar baa jirtay dhawaaq kaasoo yeedho walaac u eekaa xagga amniga somalilan iyo xagga dowlad deegaanka xuduudka ah wasiirka arrimaha guduud dabcan waftiga madaxweynaha ka mid buu ahaa arrimahaasi iyada lafteeda maanta aragtidaadu sidee tahay walaac aan muujiyey ma jirin oo ku wajahan somalilan waxay ahayd nasiib darro ka timid maarata hadalba margi sidii hadalkan u dhigay oo laga yaabo in haddii qoraal ahaan lahaa uu ka sahlanaan lahaa oo full stop meel macnaha joogsi loo samayn lahaa marka hadalka sida aan anigu dhigay wuxuu ahaa inaan ka hadlayey dadkii ka soo maadaama kala guur ka dhaca waddanka etoobiya gaar ahaan deegaankanaga markuu kala guur dhacana amnigu uu yar khalkhal galo dad naga soo cararay oo hantiyo badan la soo cararay oo laga yaabo in ujeedooyin khaldan isticmaalaan joogitaanka meelaha ay u carareen ayaa jira marka arrintan anoo ka duulaya waxaan sheegay in somalilan meelo ka mid a soomaaliya puntland jubbaland xamar oo kale dad ay u yaaceen meelaha qaarkoodna qaraxyo ay ka soo abaabulayaan dabcan markaan sidaa anugu lahaa waxaan aaminsanaa qaraxyada meelaha laga abaabulo waa la yaqaanaa somalilan kuma jirto marka waxaan farta ku fiiqaya meelo gaar ah oo markaa xog rasmia aan ka hayni oo aan somalilan ka mid ahayn laakiin hadalkii maadaama aana kala jarin waxaa la qaatay turjubaad ah inaan is wada raacinayo marka arrintaas runtii shacabka somalilanna waan ka raaligelinayaa mana ahayn sidii loo dhigay haba yaraatee si wanaagsanna isla maalmihiiba waan xiriir waan usoo samaynay aan ku kala caddayno arrinta mas-uuliinta waan ku kala bogsanay laakiin shacabkaan niyadda wanaagsan u hayno ee somalilan inay arrintaas saa u dareemeen nasiib darre ahayd mar labaadna waxaan leeyahay sidaa ma ahayn sida aan hadalka u wadnay arrinta isku dhacyada qoomiyadda oramadiya soomaalida dabcan dowladda federaalkana ismaamulkii waa ka mid dowladda sare iyo xagga oramada iyo ma ka wada hadasheen halkee marayaan dadaalada howlaha ma laga howlgalay dagaalkaas sida loo joojin lahaa arrinta isku dhacyada soomaalida iyo oramadu waa waxaan dhaxalnay weeyaan hadda biloobeen maaha xukuumadihii hore ee ka jiray ama heer federaal ama heer gobol deegaanka ayaa ka shaqeeyey in bulshooyinku isku dhacaan iyada oo arrimo siyaasadeed laga lahaa arrin cad oo la ogyahay oo lasla garanay weye marka arrinta aan dhexlay sidii lagu xalina waan ka shaqaynaynaa hadda dagaal soomaali iyo oromo oo socdo oo ballaarani ma jiro waxyaalaha saxaafadda laga sheegayo ee miidiyaga laga sheegayo badankeeda waxaa buunbuuninaya dadkii kiciya dagaalkan oo haddana kale ujeedo guracan ka leh inay u muujiyaan in soomaaliya oromo islaamsi weliba qaabka loo dhigayo ay tahay oromadii oo maanta dowladdii federaalka qabsatay baa soomaali dhulkeeda ku socoto weerar ku olaynaysa arrintaas waxba kama jiraan xaqiiqadu waxaa weeye meelaha isku dhacyo ka dhaceen waa laba goobood mid waxaa weeye mooyaale oo ay isku laynayaan laba shacab oo meesha wada degan oo mid ka soo jeedo soomaali midna ka soo jeedo oromo gare iyo booran baa la yidhahdaa oo xilligii xaysilaase iyo xilligii mingista xaylimaren iyo xilliyadii hore oo dhan ba isliin jiray arrintaasoo sii xoogeysatay saddexdii sane ee u dambeysay maadaama khilaafaadkii ay isu bedeleen qaab siyaasiya taas ciidamada federaalka kala dhex gale waa lagu dhex jiraa xalna way u baahan tahay dhab ahaan halkaas waxaa ka jira mushkil baa ka jirta meesha kale ee dhibaatadu ka jirtay tuulo guudeed iyo jimicsani area ay ahayd halkaas oromo ku soo duushay soomaali oo badan oo saasi ma jirto waxaa jira isku dhac ka dhexeeya laba beelood oo soomaali ah oo la yidhaahdo geri iyo jaarso oo u baahan in iyadana la xaliyo marka waana laga yaabaa in labada beelood mid ka midihii marka culays uu fuulo dhinaca kale dad dadka oromada oo ay xiriir leeyihiin ay maarata waxu doonato ama ay qacansaar la yeelato laakiin dhab ahaan qaabka loo dhigayo arrinta ormada iyo soomaalida iyo isku dhacyada loo soo dhigaya waa qaab runtii aan caafimaad qabin annaga xukuumad ahaan waan kala shalay u dambeysay waxaan madaxweynaha gobolka ormada ka soo wada hadalay arrimahaasi ahaayeen isfahan buuxa oo dhinaca tahliilka iyo dhinaca xalkaba ayaan ka gaadhnay waxaba yaraatee dhibaato ahoo maamul ahaan ka jiraan ma jirto laakiin isku dhaca isbedelka siyaasadeed wuxuu keenay isna in xoogo fara badan oo qaarkood hubaysan yihiin ay dhulkii soo galaan marka taasaa jirta laakiin narrativeka guud ee la dhisayo ee ah in soomaali iyo oromo islaynayaan oo oromo duulaan tahay ama soomaali duulaan tahay runtii mid jira maaha kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar wuxuuna u waramayey waryaha v o a barkhad maxamuud kaariye